محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والأخوات وحلقدي لبات أما قيبتي لبات محاضرتي عوان كيضوءها أشراط الساعة calaamadaha iyo astaamaha qiyaamadu inay soo dhowdahay ku tusaya qaybtii hore ee muxaadarada waxaan ku qaadannay ama aan kaga soo hadallay calaamaadka yaryarka ah ee ku tusaya in adduunkii uu dhammaad yahay wakhtigii ilaahay ugu talagalayna uu soo dhow yahay calaamaadkaasoon ku sheegnay in ay yihiin wax bini aadamku uu yaqaanay oo arki jiray oo caado u ahayd inuu arko laakiin haddana siyaaday oo siduu ku arki jiray wax iska beddeleen in badanoo ka mida waan ka soo hadallay qaybtani waxay hadda ku saabsan tahay ashraatu asaaca alkubraa calaamaadka waaweyn oo iyaguna ku tusaya inay qiyaamadu dhowdahay waxay kuwii hore kaga gedisan yihiin waa isbeddel weyn oo ku dhacaya adduunka ku dhacaya wey qaarkoodna waa waxyaale aan la arki jirin oo cusub oo adduunka ku soo biiraya waayo marka ay yimaadaan oo la arko taqriiban oo kuwa ugu horreeya ay yimaadaan inta kalena waxay u dabagelayaan ama uga daba imaanayaan si isdaba joog ah oo ayna kala dambaynin waxaa nabigeenna ka sugan sal alla alay wasalam inuu yidhi alaayaatu kharasaatun manduumaat astaamaha qiyaamadu iyo calaamaadkeedu waa sidii kuul taxan oo kale oo hal xadhig ku taxan xadhiggaasi hadduu go'o oo hal midoo ka mida uu dhaco intii kalena way dabagelaysaayo hal mar bay raacaysaa adiga waa sidii tusbax furtay oo kale tusbaxu hadduu furto xabadda ugu horraysa markay dhacdo oy dhulka ku dhacdo inta kaleetana waxay u dabagelaysaa si aan kala hadh lahayn si degdegay isu raacayaan macnaha xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa aayadaha waaweyn ama calaamadaha waaweyn markay ku bilowdaan adduunka ta ugu horraysa markay timaaddo ma kala dambeeyaana inta kalena si xidhiidhay u raaci doonaan macnahaasuu nebigu tilmaamayaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh calaamadahaasi marka wax buu nebigu ka sheegay sal alla alay wasalam tiro ah qaar ka mida qur-aankaa tilmaamay qaar ka midana iyo intooda badanna axaadiista nebigay ku soo aroortay sal alla alay wasalam haddii aan gudagalno calaamadahaas iyo wixii ilaahay inaga waafajiyey wakhtiguna saamaxo waxaa ka mida culimmada qaarkoodna ay sheegaan inay ugu soo horeeyo soo bixidda iyo soo daahiridda mahdiga mahdigu inuu soo baxo oo soo daahiro waa calaamaadka waaweyn ta ugu horraysa inay tahay bay ku tilmaamayaan oo ku sheegayaan culimmada qaar ka mida mahdigu waxa weeye waa nin ka mida aalubeydka yacni nin nebiga abtirkiisa galo wey oo khaasatan gabadhiisii faaduma carruurtii ay dhashay halkaasuu ku abtirsadaa abtirkiisu marka waa nin aalubeyd ah oo ilaahay tabaaraka wa tacaala diintiisa uu ku xoojin doono oo dhulka cadaalad ka buuxin doona wuxuuna soo bixi doonaa xilli dhulka dulmi laga buuxiyey oo dhulka cadaaladdarra ay qabsatay oo adduunka fasaad ka taagan yahay ayuu alla soo saari doonaa tabaaraka wa tacaala wakhti gaaban gudihii ayuu isbeddel ku samaynayaa oo ilaahay tabaaraka wa tacaala gacantiisa wax badan ku xaqiijinaya nicmo weyn oo rabbi tabaaraka wa tacaala muslimiinta uu soo saari doona waya aakhiru zamaanka oo markuu yimaado waxaa dhacaysa samaduna wixii roobku ay haysay bay soo dayn dhulkuna wixii dalag iyo daaq iyo beer ku jiray buu soo saarayaa barwaaqo weyn baa dhici doonta xoolahaa badan doona xilligiisa ilaa la gaadho xoolihiiba wax qaata in la waayo ninkaasi soo bixiddiisa iyo inuu adduunka u soo baxo waa calaamad weyn oo ka mid a calaamaadka ku tusaya inay qiyaamadu soo dhowdahay magiciisa waxay ku sheegeen axaadiistu in la yidhaahdo moxamed ibnu cabdillaah oo magiciisu nebigu la magac yahay magaca aabbihiina nebiga sal alla lay slam magaca aabbihii buu la magac yahay yacni magaca iyo magaca aabbahaba nebigu ka waafaqsan yahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh faadumo carruurteedii ayuu ka soo jeedaa faatima binti rasuulillahi sal alla lay slam halkaasuu ku abtirsadaa sida xadiidka cabdullahi bni mascuud cinda axmed uu tilmaamayo wuxuu nebigu leeyahy sal alla lay wasalam xadiidka abu saciidin alkhudri oo xaakim uu soo saaro saxiixiyey dahabiya sheekh albaanina ay ku raaceeni wuxuu nebigu lehy sal ly wasalam yakhruju fii aakhiri ummatii almahdiyu ummaddayda aakhirkeeda waxaa soo bixi doona mahdiga yasqiihi allaahu alkhayfa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu waraabin doonaa roob aad u badan buu waraabin doonaa wa tukhriju alardu nabaataha dhulkuna wuxuu soo saari doonaa nabaadkiisii iyo wixii ku jiray buu soo saarayaa wa yucti almaala sixaaxan xoolaha ayuu dadka siin doonaa si siman oo cadaalad ah buu dadka u siin doonaa wa takhuru lmaashiya xooluhuna way badan doonaan xooluhu aad bay u badan doonaan si aan caadi ahayn wa tacdumu alumma ummadda nebiga islaamku una weyweynaan doontaa oo markay cadaalad iyo midnimo iyo khayr iyo muxuu ahay barwaaqo ay hesho ummadda islaamka iyo dadka ahlul iimaankaana way weynaan doonaan buu nabigu uri sal ly wasalam wuxuu noolaan doonaa toddoba sano ama siddeed sano ayuu noolaan doonaa oo dhulka ka talin doonaa xadiidkaasi waa xadiid saxiixa waxa uu kalou tilmaamaya lafdi kaleoo xadiidkaasi ku sugan wuxuu nebigu sal lay wasalam yubcatu cala khtilaafin cala ikhtilaafi annaas aw cala ikhtilaafin bayna annaas xilli wuxuu soo bixi doonaa dadku iskhilaafsan yihiin oo muslimiintu kala jaban yihiin ooy kala daadsan yihiin oo firqooyin ay yihiin xilligaasuu soo bixi doonaa buu nebi uri sal lay wasalam taqriiban marka hadda burburka muslimiinta ka muuqda iyo say isu khilaafsan yihiin iyo sida khilaafkoodu u sii ballaadhanayo ee uga sii darayo waxaad mooddaa waxay gogol xaadh u tahay imaanshihii mahdiga oo muslimiinta isku ururin doona waxaa kaloo uu imaan doonaa xilli dhulka korkiisa ay ku bateen dhulgariirka uu ku batay waa astaamaha iyadana ku tusaya xilliyada uu ku soo aadan yahay calaamaadka yaryarkaa markaan ka soo warramaynay baa waxaan soo sheegnay inay ka mid yihiin dhulgariirkoo bata ficlanna waa sida hadda adduunka ka jirta waay dhulgariirku markuu bato wuxuu astaan u yahay sidoo kale mahdiga inuu soo dhow yahay oo mahdiga soo bixitaankiisu xilliyadaasuu ku aadan yahay nebigu wuxuu uhi sal lla lay waslam fayamla'u alarda qistan wa cadla dhulka wuxuu ka buuxinayaa cadaalad iyo sinnaan iyo dadkoo nin walba xaqiisa la siiyoon laysdulmiyin kamaa muli'at jawran wa dulmaa sidii dhulka looga buuxiyey dulmi iyo jawr iyo gardarro iyo xumaan iyo fasaad waxaa laga garanayaa xilliga uu ku soo aadan yahay sidoo kale soo baxayo waa xilli adduunka fasaad qabsaday wey yacni kufri iyo dulmi iyo inxiraaf iyo yacni muxuu ahaay cadaalad darre iyo xilli adduunka ay wada saamaysay xilligaasuu soo baxayaa ayuu nebigu yidhi sal alla lay wasalam waxaa nebiga ka sugan sidoo kale inuu yidhi yardaa canhu saakinu alardi wa saakinu asamaa waxaa raalli ka noqonaya allaha kor jira ama malaa'igta kor jirta iyo dhulka inta ku noolba raalli bay ka noqonayaan nin lagu qanci doono oo raalli lagu wada noqon doono oo hoggaankiisi iyo maamulkiisi iyo cadaaladdiisi iyo qaabkiisa kulli lagu wada qanci doono kor iyo hoosba la raalli laga wada noqon doono ayuu nebigu ku sheegay sal alla alay wasalam xoolaha ayuu dadka u qaybin doonaa si siman ayuu khayraadka ugu qaybin doonaa dadka saasuu nebigu sheegay sal alla alay wasalam ummadda nebi maxamed qalbigeedana wuxuu ka buuxin doonaa haninimo iyo dherigsanaan iyo baahila'aan buu qalbigooda ka buuxin doonaa cadaaladdiisaa wada gaadhi doonta ilaa nebigu uu ku miaaliyey sal alay wasalam dadka markuu wax wada gaadhsiiyo oo la wada dhergo oo nin walba meeshiisa ku dhergo ayaa ninbaa imaanaya ninbaa imaanaya maya isagaa wuxuu samaynayaa wuxuu leeyahay dad buu dirayaa oo wuxuu leeyahay waxaad dadka intaad dhex tagtaan dhawaaqo waxaad tidhaahdaan man lahu fii maalin xaaja waryaa xoolo raba nin xoolo dan kale oo xoolo doonaya ma jiraa mujtamaca dhexdiisaa la dhawaaqaya dad dhawaaqayuu diraya oo dadka dhexdooda ka dhawaaqaya waryaa xoolo raba waryaa hanti raba waryaa adduun raba saasaa la leeyahay dadkii hal ninbasaa soo istaagahaya ciddii kaloo dhan adduunyana ma rabaan danna kama le xoolana ma rabaan waa dheragsan yihiin hal nin baa soo istaagaya markuu soo istaagaa waxaa lagu leeyahay i'ti saddaana khasnad hayaha u tag baa la leeyahay khasnadda ninka haya u tag oo waxaad ku tidhaahdaa mahdigii baa isoo dirayoo i amray inaad xoola isiisee ninyow xoola isii markaasuu wuxuu ku leeyahay ma mahdigii baa ku soo diray haa oo xoole inaan ku soo siiyuu ku amray haa uxu buu leeyahy a khasnaddaa intaad gasho wax alla wixii ku deeqa ka qaaduu leeyahy uruurso faraqa ku guro a wax alla waxaad heli karto ku guro la tag buu leeyahy markuu intuu xoolihii khasnadda ka soo saaro meel uu ku uruursado oo isagu meel gooniya uu dhigto ayaa markaa isagii baa isla yaabaya isagii laftiisii xoolihii intuu khasnadda ka saaray meel ku uruursaday baa isla yaabaya markaasuu wuxuu leeyahay kuntu ajshaca ummata muxammadin nafsan haa bal inaan habaar qabo ummaddii nebi maxamed ee kulli wax soo istaagoo wax weydiista la waayey ninka ugu hunguri weyn maxaa iga dhigay ninka ugu hunguri weyn oo istaago oo xoolo hallay siiye la yidhaahda maxaa iga dhigay dadkii waa wada aamuseene ma wixii iyagu u waasac noqday baa ii waasac noqon waaya naftiisii buu la dagaalsan yahay isagaa is eedahaya maxaa ii geeyey buu leeyahay xoolahan iyo waxaan kaato igu salliday markaasuu wuxuu bilaabayaa xoolihii inuu iska soo celiyo a wuxuu leeyahy warnimayo iga ceshada khasnadda ku celiyo xoolaha markaasaa waxaa la leeyahay inna laa na'khudu shay-an actaynaahu wax aan bixinnay dib uma qaadannee meeshaad geyn lahayd aday ku taallaa baa la leeyahay meeshaad geyn lahayd adaa garanaa soo mar intaad codsatay gacanta lagaama gelin haa dib kaaga qaadan maynee meeshaad geyn lahayd gee baa la leeyahay marka barwaaqo iyo nicmo iyo cadaalad iyo midnimo iyo isjacayl iyo awood iyo khayr ayuu imaanahayoo muslimiinta muddada uu ku maamulaya wakhtigiisana siduu nebigu ku sheegay sal alla alay wasalam toddoba sano ilaa siddeed sano ayuu arrinkaasi jirayaa oo uu muslimiinta uu gacanta maamulkooda ku haynaya riwaayada axmed ama xadiidka axmed waxaa ku sugan inuu nebigu yidhi sal alla alay wasalam yuslixuhu allahu fii leylah hal habeen hal habeen ayaa sababtiisa ilaahay adduunka ku islaaxinaya hal habeen keliya waqhti dheer ma qaadanayso fasaadkaa iyo jawrkaa iyo dulmigaa dhulka buuxiyey wakhti gaaban ayaa ilaahay sabab uga dhigaya waxaasoo dhan inuu islaaxiyo oo uu hagaajiyo allah tabaaraka wa tacala sabab uga dhigaya mahdigu xilligaa dambe uu yimaado marka muslimiinta uu muxuu ahaayey uu hogaaminayo gacanta ku hayo khayrkaa iyo barwaaqadaasi imaanayso xilligaa isaga ah waxaa imaanaya sidoo kaleetoon u tegi doonnaa nebiyullaahi ciisa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam ayaa soo degaya nebi ciise waxaa imaam u noqon doonoo tujin doona mahdiga mahdiga oo muslimiinta hoggaaminaya buu ciise imaan doonaa kadibna mahdiga ayaa tujin doona oo imaam u noqon doona sida xadiidka jaabir bnu cabdillaah fii saxiixi muslim uu ku tusayo nebigu wuxu uhi sal lla ly waslam laa tasaalu taa'ifatun min ummatii tuqaatilu cala alxaq ka zuuli maysoo la waayi maayo koox ummaddayda ka midii inay xaqa iyo diinta iyo khayrka ku dagaalamayso u hiilinayso daahiriina ilaa yowmi alqiyaama cadowgeedana weliba ay ka adag yihiin ilaa qiyaamada laga gaadhayo koox noocaasa la waayi maayo fayanzilu ciisa bnu maryam nebi ciisaa soo degaya buu nabig sal lla alay slam markaasaa wuxuu leeyahay amiirkii watay markaa muslimiinta ninkii madaxda u ahaa waa waa waa sida riwaayo kale ay tilmaamayso waa mahdiga mahdigii oo muslimiintii wata ayaa ciise u imaanaya oo samada ka soo degaya nebi ciise caleyhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markaasaa wuxuu leeyahay salli binaa natuji buu leeyahay ciisaa la dhahaya natuji salaada inaga saar markaasu wuxuu leeyahay laa maya idma tujinayo maxaa yeelay inna bacdakum calaa bacdin umaraa ummaddii nebi maxamed maadaama aad tihiin idinkaa madax isu ah takrimat allaahi haadihi alumma waa karaamayn ilaahay ummadda nebigiisa moxamed uu karaameeyey maadaama idinku aad madax isu tihiin ina tuji buu leeyahay anigu idin tujin maaye halkaasuu nebi ciise marka ku daba tukan doonaa salaadda uu mahdigu muslimiinta hogaaminaya imaamka u yahay xilliyadooduna waa xilliye isku dhow oo taqriiban xisle xilliyadaasuu nebi ciisena kusoo beegmi doonaa sidaan ugu tegi doonno insha allahu tacala ka warrami doonno mahdiga marka xaaladiisu waa nin caadi ah oo tilmaamo leh oo abtirkaa leh oo xilli noocaasa imaan doona oo adduunka isbedel badan ku samayn doona oo muslimiinta wax fara badan oo khayra ilaahay gacantiisa ugu xaqiijin doono mahdigaasi imaanshihiisu waa calaamaadka ugu horreeya oo ku tusaya qiyaamada inay soo dhowaatay calaamaadkeeda waaweynna ka mid ah axaadiista mahdiga ku soo aroortay qur-aanka kuma sugna mahdiga qisadiisu qur-aanku ma sheegin laakiin axaadiista nebiga sal lla lay wasalam ayuu ku sugan yahay axaadiista mahdiga ku soo aroortay culimmada qaar ka mid ah waxay isku dayeen inay inkiraan mahdiga iyo jiritaankiisa iyo imaanshihiisa axaadiistaana waxay yidhahdeen mar waxay dhaheen waa axaadiis daciifoon sugnayn marna waxay tilmaameen waa axaadiisul aaxaad bay dhaheenoo looma xujaysan karo abwaabda caqaa'id iyo wixii la mid a fikirkii muctasilada lagu aqoon jiray laakiin warkaasoo dhan wax jira ma aha axaadiista mahdiga inuu jiro oo imaanaya ku saabsani waa axaadiis mutawaatir ah waay axaadiis mutawaatir ah weeye culimo fara badan baa sheegtay inay mutawaatir iyo maalan waxaa ka mid a culimmada tilmaantay alxaafid abulxasan alsajistaani oo culimmadii qarnigii afraad ahaa waxaa ka mid a moxamedin albarzanji oo culimmadii qarnigii kow iyo tobnaad ahaa moxamedin asafarini ninka caanka isagana culimmadii qarnigii labiyo tobnaad buu ahaa moxamed ibn caliyin ashawkani sadiiq xasan khan moxamed jacfar alkataani culimmadaasoo dhan baa tilmaamay axaadiista ku soo arooray mahdigu inay mutawaatir tahay mutawaatirka waxaa la yidhahdaa waa axaadiista jiritaankeeda aan shaki la gelin karin waay oo yaqiin oo la hubo taas sidaas daraaddeed mahdigu waa wax jira waana calaamo weyn oo soo socota sidaas daraaddeed baa waxaa dhacda marar fara badan marar fara badan waxaa dhacda dad badanoo mahdiga sheegtay mahdi baan ah yaa adduunka soo maray dad badanoo iska sheegtay baa jira shaygu hadduu yahay shay imaan doona dad baa iska sheegtay saan soo sheegnayba dad badanoo nebinimo sheegtay baa jirta ayadoo nebigu uu yidhi wax nebiyo iga dambaysa ma jiro ayaa haddana dad badani nebinimo sheegteen xataa dumar sheegtay baan soo sheegnay xataa dumar baa sheegtay mahdigana dad badan baa sheegtay taariikhdaa dheer ee muxuu ahaa kun iyo afar boqol iyo ziyaadadaa intaasoo nin baa soo marayoo nin walba yidhi anaa mahdigia laakiin mahdigu ma qarsoona ismana qariyo wax la sheegan karana ma aha xilliga uu imaanayana nebigu waa tilmaamay sal alla alay wasalam xataa nebigu wuxuu tilmaamay calaamaadka uu leeyahay jidhkiisa iyo siduu u egyahay wejigiisa sankiisa qaabkiisa nebigu waa tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh taasi marka waxa weeye waa calaamadda koobaad oo calaamooyinka waaweyn ka mid ah calaamadda labaadi waxa weeye waa duhuuru lmasiixi dajaal masiixu dajaal ninka la yidhaahdo isagana soo bixiddiisa waay inuu soo muuqdo soo baxo oo isagana adduunka u soo baxo masiixu dajaal muxuu ahaa isagana masiixu dajaalku waxa weeye waa nin ka mida aadam carruurtiisii ka mida masiixu dajaal aadam baa dhalay waana bini aadan bini aadan innagoo kale awey laakiin waa nin tilmaamo leh nebigu sheegay sal lla alay waslam inuu yahay nin aad u lafweyn khalqi aad u xoog badan oo laf weyn oo midabkiisu uu yahay casaan oo timihiisu adag yihiin oo isha midigta ah cawaran isha midigta ah waa tiranya waa lacya il soo taaganoo haddana aan waxba uusan ku arkaynin waa tilmaamo badanoo noocaasuu nabigu ka bixiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayhi kama fii xadiidi ibni cumar fi saxiixayn ninkaasi imaanshihiisa waa nin gaal ah shar badanna adduunka keeni doona shar aad u fara badan ayuu adduunka keeni doonaa ilaahninuu sheegan doonaa adduun badan baana raaci doonoo rumaysan doona inuu ilaaha yahay nebigu waxaa ka sugan sal lla alay waslam inuu yidhi nebi ilaahay soo diray ma jiro ilaa haddii ilaahay nebi soo diro ninkaa dajaal la yidhaahdo ummaddiisa wuu uga digi jiray ambiyadii iyo rususha ilaahay soo diroo dhan nebi walba ummaddiisa wuxuu kala dardaarmi jiray iska jira ninka la yidhaahdo masiixi dajaal a iska ilaaliya nebiguna sal alla lay waslam aad buu uga hadlay digniin badan buu ka bixiyey tilmaamo badan buu ka bixiyey maxaa yeelay ummaddiisu waxay noqotay ummad xilligeeda ilaahay qadaray inuu noqdo xilliga masiixi dajaal uu imaanayo imaanshihiisu marka waa halis bal nebigu wuxuu ka cabiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi fa sharu haa'ibin yuntadar wax maqan oo la sugayo oo soo socda oo masiixu dajaal ka shar badan ma jiro saas daraaddeed markaan salaadda tukanayno afarta shay ee markaan ataxiyaadka iyo salliga dhammayno afarta shay oen ilaahay ka magan galno waxaa ka mid ah wa min fitnati almasiixi dajaal yacni naarta iyo cadaabulqabriga iyo nolosha fitnadeeda iyo fitnada masiixi dajaal marka waa halis waay xilligiisa riixii ilaahay nolol ku gaadhsiiyo waa khatar diintiisa iyo muxuu ahaaye caqiidadiisa iyo khatar buu gelayaa ruuxii iimaan lahaa waxaa nebiga ka sugan sal lla alay wasalam inuu yidhi muxuu ahaayey calaamaadka lagu garanaya waxaa ka mida ninkaa isaga ah labadiisa indhood dhexdooda waxaa ku qoran kaafir baa ku qoran ama kafara gaal gaal baa ku qoran ruux kasta wuu akhrin karaa weliba kafaro oo isku taalla meehee kaaf iyo fa iyo ra oo kala googo'an oo ruux kasta uu akhrin karo baa labada indhood dhexdooda kaga qoran calaamad lagu garan waayo isha midigtaana waa la'yahay nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam rabbigiin yuusan idinkaga khaldamin ninkaasi ninkaasi ilaahnimada sheeganaya ilaah ha u ictiraafina hana moodina inuu ilaah yahay wax kaloo dhan hadduu idinka qarsoomo waxaan idinka qarsoomaynin allaha aad caabudaani ma indhala'a alla ilaa ma jiro ina rabbakum laysa biacwar mid ilaa ma aha ilba hadduu la'yahay ilaah ma noqon kara waay maxaa yeele adiga ilaahnimadaad sheeganaysa iyo awooddaad sheeganayso maad ishaada ku hagaajisatid waay soo ma wariyoo ilaahnimada aad sheeganayso foolxumadan kaa muuqata maad ishagaajisid adugu marka wax kaloo dhan hadduu kaa qarsoomo waxaan kaa qarsoomaynin nin ila ilaah kuma aha a intaasaan idinka qarsoomaynin buu nebigu uhi salawatu rabbi wasalaamu calayh calaamaadka lagu garan bay ka mid tahay astaamaha nebigu uu ku sheegay iyo calaamaadka uu ku sheegay waxaa ka mid a abuurkiisu aad buu u wen yahay buu yidhi xadiidka fii saxiixi muslim min xadiidi cimraan bn xusayn nebigu wuxu uhi sal lla alay waslam maa bayna khalqi aadama ilaa qiyaami asaacati khalqun akbara min addajaal buu nebi sl lay slm aadam abuuristiisa ilaa qiyaamadu intay ka dhacayso khalqi dajaal ka weyn ilaahay ma abuurin buu nebi sl lla alay waslam dabcan waxaa laga wadaa abuurka ibni aadamka ibni aadam alla abuuro oo ka weyn oo ka jir weyn ma jiro xoog leh oo aad u weyn oo dheer buu nebigu ku tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ninka isaga ah tilmaamaha nebigu uu ka bixiyey waxaa ka mida looma dhalo waa madhalays calaamaadkiisay ka mid tahay saas daraaddeed nin ilmo leh dajaal ma aha dajaal ma aha qolyaha waxay yidhahdeen waagii dhaweydee muslimiinta uu aad u dhibay muxuu ahaaye buush u dhibay buush waa dajaal bay dheheen war buush dajaal ma ah buush wuu dhalaye nin dhalay dajaal ma noqdo calaamaadka marka lagu garan bay ka mid tahay ruux wax dhalay sidiisaboo ilmo dhalay dajaal ma dajaal waa madhalays sida nabigu ku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh qisaa jirta cajiib ah oo fii saxiixi lbukhaari ku timid wiil yaroo waxaa jira yahuudi ah dhalashadiisu oo la dhihi jiray ibnu sayaad wiilka yarkaa wuxuu ahaa wiil yaroo cajo badanoo dadkan hadla ee wax sheegsheega ee jinka la shaqaysta ee waxyaalo la yaab leh ka muuqdaanoo khawaalidda wax ka muuqmuuqdaan buu ahaan jiray wiilkii yarka ahaa oo maalin meel fadhiyo wax sheegsheegahaya oo mmmmmmmmmuxuun u shanqanahay buu nebigu sal alla lay wasalam gadaal kaga yimid markaasuu wuxuu ku yidhi atashhadu annii rasuulu ullah waryaa ibnu sayaadow ma qiraysaa inaan rasuul ilaahi ahay markaasu wuxuu ku yidhi adigu ma qiraysaa inaan anigu rasuul ilaahi ahay markaasuu wuxuu ku yidhi maxaa kuu yimaaduu yidhi maxaad aragtaayoo kuu yimaada markaasuu wuxuu yidhi waxaa ii yimaada wax been sheegahayana waa ii yimaadaan wax run sheegahayana waa ii yimaadaan khullida calayka alamru buu nabi sal alay waslam haddiiba wax beenaale iyo runlaba kuu yimaadaan arrinka waa laysaga kaa qasay qadarkaaga iyo qiyaastaadana dhaafi mayse maalin dambe ayaa haddana isagoo meel fadhiyo oo wax sheegsheegahaya yuu nebigu u soo gabaday sal alla alay wasalam haa geed buu isugu soo gabbiyey bal wuxuu damcay waxaanuu akhri lahaya inuu dhagaysto wax ka ogaado isagoo usoo gabbanahaya ayaa waxaa aragtay hooyadii ibnu sayaad hooyadii baa aragtay saafi baa la dhihi jiray wiilka markaasuu tidhi yaa saaf war saafiyow wiilkii waaba boodayba nebigu wuxuu uhi sal alla alay waslam hadday dayn lahayd oo aan ku dhowaan lahayo warkiisa aan maqli lahaa waa caddaan lahaa buu nebigu uhi sal alla alay waslam wiilkaa yarkee yahuudiga ibnu sayaad la yidhaahdo ayaa saxaabada qaarkood waxay yidhaahdeen dajaal buu ahaa dajaalkuu nebigu ka warramayba wiilkaa yarkaabuu ah saxaabada qaarkood baa waxay ku dhaaran jireen dajaal inuu ibnu sayaad yahay way ku dhaaran jireen sida jaabir bn cabdillahi iyo saxaabada qaarkood baa ku dhaaran jiray ninka saxaabiga ee xadiidka warinaya ayaa wuxuu yidhi marka war niman yahu wuxuusan ibnu sayaad ku ahayn dajaal ku ahayn nebiga sal alla alay slam waxaa ka sugan inuu yidhi dajaal ilmo looma dhalo mana dhalo waa madhalays ibnu sayaad marka ma aha dajaal ma ah cumar baa markii dambe ka codsaday nebiga sal alla alay wasalam inuu dilo wiilka yarka ah wiilka ibnu sayaad ah oo waa dajaal oo waan dili buu yidhi nebigu wuxuu ku yidhi sal alla alay wasalam hadduu dajaal yahayna ninkii dili lahaayee loogu talagalay dilkiisa ma tihidoo laguguma sallidin hadduusan dajaal ahaynna dilkiisa khayr kuuguma jiro ibnu sayaad marka saxaabada qaar baa u haystay inuu dajaal ah laakiin sida sawaabka ah dajaal iyo ibnu sayaad waa kala duwan yihin su-aal baa la isweydiin karaa marka dajaalka laga warramaya sidiisaba adduunka hadda miyuu joogaa mise dib buu ka dhalan doonaa ma wax hadda joogaa jawaabtu wax way haa dajaal waa joogaa adduunka waa nool yahay hadda bal wakhtigii nebigu noolaa adduunkuu ka mid yahay dadka waxaan adduunka jooguu ka mid yahay laakiin inuu soo baxo oo awooddiisu soo baxdo oo fasaad muujisto oo yacni waxa weeye atbaac iyo dad raacsan yeesho oo waa wakhtigeedaa dambeeya amaa joogiddiisa wuu joogaa sidaana waxaa ku tusaya xadiidka caamka ee tamiimin iddaari qisadii jasaasada qisadii jasaasadu bilikhtisaar waxay ahayd tamiimin iddaari ninka la yidhaahdo ayaa dad eheladiisoo reerkiisa iyo isaga ayaa waxay ku safreen badda doon bay qaateen waa xilligii nebiga sal alla alay waslam markay meel dhex marayaan badda dhexdeeda doontiina ay saaran yihiin ayaa waxaa dhacday mawjadaa ku kacay khatar bay galeen doontii baa la ciiriday markay khatar dareemeen ayagoo isle malaha waad halaagsamaysaa waa ilaa sodoomeeye nin waay ayaa waxay ku soo baxeen meel jasiirad ah markaasay dhan waljasiiraddan inagu leexinya bal inaan xoogaa aan inta baddu degayso jasiiraddii markay ku leexdeen sidaadii ay uga degeen doonta uga degeenba waxaa kuso waxay ku soo baxeen daabad xayawaan yar xayawaan kuusan oo isagoo dhan wada timo ah oo madaxiisa iyo dabadiisa aan la kala garanaynin kulli dimo timo wada saaran yihiin isagoo dhan waa wada dhogor dhankeebaa madax u ah oo dhankeebaa minja lama kala yaqaano xayawaankaasaa ku soo baxay waa yaabeen meeshan cidladaa iyo xayawaanka noocana waa garan waayeen saa wax yar hadday joogeenba way la hadashay war maxaad ahaydeen af caadiya kula hadlaysaa war maxaad ahaydeen waa isu sheegeenoo dad meeshaasaanu sidaasaanu ahayn adigu maxaad ahayd ina keenay tidhi ina keena nin meeshanaa idiin yeedhahaye kaalayoo soo baxa way raaceen ayadii waa hor wadda siday u waday ayaa waxay u geysay nin aad u weyn oo xoog badan oo xidhxidhan jasiiradduu ku xidhxidhan yahay lugaha iyo gacmaha iyo kulli isagoo dhan waa xidhan yahay waa jeebbaysan yahay ninkii markay u yimaadeen buu marka warsaday warwarrama maxaad ahaydeen xageed ka timaadeen jasiiratulcarab baan ka nimi wuxuu ka warsaday marka dhulka meelo ka mida shaam meelo ka miduu ka warsaday war meeshii heble la dhihi jiray weli timir ma ka baxdaa haa annaga markii inoogu dambaysay timirtii waa ka baxdaa baddii la dhihi jiray hebla weli biyo ma ku jiraan haa nebigii carabta ka warrama ma soo baxay haa carabi ma la dagaalantay mise way raacday way la dagaalameen inay rumeeyaan baa u roonaan lahayd buuhi waa waday waa waday su'aalo badan su'aalo badan suu u weydiinahayay yee markii dambe waxay yidhi war adigu maxaad ahay adugu bal noo warranoo maxaad ahay markaasuu wuxuu yidhi aniga waxaan ahay masiixu dajaal baan ahay wakhtigaygii baanan sugayaa meeshaasaanna ku xidhnahay arrimaha aan idin weydiiyey markay yimaadaanna wakhtigaygii baa soo dhowo waan soo bixi doonaa nimankii warkaa markii la isdhaafsaday way soo noqdeenoo doyntoodii bay dib u soo qaateen tamiimi daari nebigu u yimi sal alla alay wasalam qisadii buu uga warramay nebiga markuu qisadii u sheegay saxaabadii buu nebigu isugu yeedhay sal alla alay wasalam hadal buu u jeediyey wuxuu yidhi war warkii hadda ka hor aan idinka sheegi jiray masiixi dajaal tamiimi daari baaba warkiisii wadee kaalaya buu nebi yuri sal lla alay waslam warkii tamiimidaari uu keenay buu nebigu saxaabada u sheegay salawaatu rabbi wasalamu calayh xadiidkaasi marka wuxuu ku tusayaa masiixi dajaal xataa xilligii nebiga sal alla lay waslam inuu jiray oo joogay oo jasiirad ku xidhan yahay waa jasiiradee allahu aclam dadka qaarkood hadda waxay leeyihin war adduunkii oo dhan iska dhaaf korkiisa wixii yaallay gudihiisa wixii yaallay bay satalaydyadii soo sawireen nin intaa la egoba meel ku xidhxidhannimayo waa la ogaan lahaaye warkaasi meel saaraa la leeyahy waar u kaadiya saas maehe ha saas ma aha dhulka gudihiisana lama soo qaadin korkiisana lama soo qaadin asraar iyo xaqaa'iq fara badan baa dhulka korkiisana taalla bini aadanna wax ka ogaanin waxaa ka daran qolo soo socotaoo qabiil dhanoo meel deggan oo nusuustu sheegtay oo dhulka korkiisa deggan oo wax ilaa hadda waxba laga ogeyn baa jira iskaba dhaaf nin meel ku xidhxidhane qabaa'il dhan iyo ummado dhan oo dhulka korkiisa deggan oo weli aan la ogaanin baa jira oo nusuustu sheegtay sidaas daraaddeed masiixi dajaal waa nin jooga oo jira oo il aadam carruurtiisii ka mid ah laakiin sifaadka iyo tilmaamaha kaga gedisan xilli buuna imaan doonaa jihada uu ka soo bixi doonana waxa weeye sida nebiga ka sugan sal lla lay wasalam meesha la yidhaahdo asbihaan ama dhanka khuraasaan buu ka soo bixi doonaa meesha marka ugu horraysa uu ka muuqan doono ee uu ka soo daahiri doono waa khuraasaan ama asbihaan asbihaan waxa weeye khuraasaan iyo waa muxuu ahaay dhulkan afghanistaan iyo eeraan iyo muxuu ahaayey muxuu ahaayey wilaayaadkii ama dhulkii ruushku haysan jiray iyo eriyadaasaa waxaa la yidhahdaa asbihaan iyo khuraasaan iyo wixii intaasaa la yidhahda dhulkaasuu marka ka soo bixi doonaa dadka ugu horreeya raaci doona ee rumayn doona nebigu wuxuu ku sheegay sal lla alay wasaslam inay yihiin toddobaatan kun oo yuhuud ah ayaa ugu horreeya wax raaci doona rumayn doona nebiga sal lla alay waslam oo ilaah nimadiisa xadiistaasi kulkeed waa xadiis nabigeena ka sugan sal alay wasalam markuu soo warqo ilaahnimu sheegay ilahay baa rabay ilaahnimadiisa uu sheeganayana waxyaalo lagu kadsoomo dad badan ay ku kadsoomaan baa la socda ilaahay baa rabay markuu ninkii ilaahnimadiisa aqbala oo raaco oo rumeeya ninkaasi wuxuu rabo xun baa la siinaya samadu amar siinayaa roog soo daabule ree hebel waa ka rumeeyeen roogkooda roog siin da dhulkiibuu amar siinayaa wuxuu leeyahay waxaa kugu jiro dad soo saar maxaa beera maxaa daala maxaa shilaala maxaa macdana soo saar dadkaa u soo saar saabuurkiina waa soo saaray xoolahoodii baa dabatay waa dhibkaya intii diiboo tiraahdo war beeraala ilaa baata ala kaa rumaysan mayno samadii wuxuu leeyahay xabad biica hasi dhulkiina wuxuu leeyahay waxba ha u soo saarin waa gaajaysan gaajo abaar dhib kuwii isaga rumeeyana waa dheragsan yihin soo xaalad imtixaana halis ama xaalad imtixaana halis soo haddana maca daalika wuxuu wataa sida nabiga sal sala alay wasalam wuxuu wataa beer iyo barwaaqo iyo asiintooyin iyo wadiyaal adiga markaad kor ka fiirsan aad barwaaqo boodayso iyo biyo laakiin xaqiiqadeeda dad iyo daaro dhanka kalena wuxuu wadaa dab iyo naar iyo holac iyo balaayo kacaysa markaad saa u fiiriso saasaad moodaysaa laakiin waa barwaaqo iyo janno iyo khayr nebigu wuxuu uhi sal alay wasalam midna uu idinka dhigahayo jannada uu idinka dhigayo waa cadaab midna uu naarta iyo dabka idiin tusayana waa janno ee taasi galabku rasuulku sal alay wasalam oo qaata xadiis noocaas oo fara badana nebiga waa ka sugantay sal alay wasalam ninkaasi marka waa fitno iyo imtixaan jiro taqriiban sida muuqatana xilli dadka waasigii diiniga uu ka dhammaaday oo iimaaniyaadkii ay daciifeen oo waraca iyo qanaacadu dhammaatay oo dadku maadda iyo adduun caabud ay u badan yihiin xilligaasuu imaan doona xilligaa markuu yimaado wixii la raadinayaba dadku hoosta ka soo geliyo intii wixiisa diidayna uu ka celiyo ma cid baa hadhaysa ya cid baa hadhaysa oo gaaladii muxuu ahaayey iyo waddamadoodii kufrigoodii dhaqan xumadoodii wixii baaba muxuu ahaayey keliya waxaan badnayn baa loo qaadanahayaaye meeshaadaba haddii lagu derjiyo markii horena wax badanoo mabda aad aadan soo iska gaaloobi maysa khaasatan haddii markaa diidana lagu gaajaysiina lagu calaqabataynaayo xoogaga lagaa xidhaayo marka waa ilaahay aan iska raaca waa iska imaan xilli marka imtixaan oo khataroo halisa weeyaan waana sidaa nebigu sheegay sal alay wasalam waa shar la sugahayo ka ugu dhib badan shar imaan doona ka ugu dhib badan buu nebigu sal alay wasalam xaaladdaa maruu ku sugan yahay dhulkao dhan buu wada maraya adduunka oo dhan buu cagta marinaya laba meelood keliyiis duusan geli karin laba magaalo ma geli karo waa maka iyo madiina labadaa geli maayo labadooda malaa'ig baa waardiyeynaysa oo meelaha laga soo galo oo dhan taagan oo seefo haysata markuu holliyo isku dayo inuu galo malaa'igta arkuu dib u cararayaa laakiin wuxuu samaynayaa markuu magaalada korkeeda soo dego magaalada korkeeda markuu soo dego ayaa magaaladu ruuxanaysaa way gergariiraysaa way gilgilanaysaa munaafiqiinta iyo dadka diinlaawayaashoo dhan baa marka u baxaya isaga mu'miniinta iyo dadkii diinta lahaana way ku hadhayaan laakiin makiya madiine ma soo geli karo dhulka adduunka intiisa kalese cagtuu marinaya sida nebiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh imtixaankiisu siduu u socdo heer wuxuu gaadhayaa uu yidhaahdo oo dadkii intiisii badnaa u kaxaystay in yar oo mu'miniin ah oo iyaguna rafaadsan oo sabir iyo adkaysi iyo yaqiin kaashaday allana ku xidhan intaa mooye adduunka intiisa kale waa raacay xaaladdaa maruu ku sugan yahay ayuu wuxuu leeyahay dadkii muuminiinta wuxuu ku leeyahay haddii aan intaan ruux dilo aan haddana soo nooleeyo may raacaysaanoo may rumaynaysaan ruux haddaan dilo oon haddana soo nooleeyo oo naf soo geliyo haddana isagoo ordaya aan idintusoo soo kacay may rumaynaysaan nin baa marka soo istaagaya wuxuu leeyahay kumana rumaynayno beenaalaadna tahay dajaalkii nebi maxamed noo sheegay baadna tahay intuu qabto ayuu marka gowracayaa waa dilayaa ninkii markuu dhinto ayuu amrayaa soo kaca buu leeyahy ninkii la gowracaya naftu ka dhacday waa kan waaba soo istaagay war inaan ilaah ahay waxaa ku tusahay wax dhintay baan soo nooleeyey iraaca buu yaa nooleeya waxa dhintay allah sooma marka ilaahnimadayda waxaa markhaati u ah wixii mowtaa buu leeyahy wixii dhintay baan soo nooleeyaa ninkii meeshuu taaganya dadku hortoodu taaganya haddana wuu soo qabanhayaa inuu gowraco isugu dayay mise ma gowraco mididii markalayso inuu soo nooleeya marka mar kale iskaba dhaaf xataa dilkii buusan awoodi karin ninkii mar labaad buu ku celaya wuxuu leeyahay maanta oo intaadii gowracday dib aad ii soo nooleysay ayaa waxaan xaqiiqsaday in aad tahay beenaalihii nebi cuman oo sheegay inaad tahay ilaah ahayn xataa yaqiinteedii hayaa midaad beenaalahay ninka warkiisu marka war sahlan ma aha dajaal xaaladdiisu xaalad sahlan ma aha nebigu sal alay wasalam axaadiis fara badanoo sidaas oo kale ah ayuu kaga warramay oo arrinkihiisa ku faahfaahiyey intaasoo dhanna qasilkeedu waxay ahayd inaa ka digtoonaan sifaadkiisa oo ku talagalo oo iska jiro oo ka taxadaro oo diintiisa ku adkayso rijaal markaaasu halkaa maray oo adduunka asiiyey oo meelo badan maray oo ilaahnimadiisa ku gashay meelo badan oo la raacay ayaa waxaa diintiina ay rafaasay ayaa waxaa soo degaya markaa nabi ciisa calayhi wacala nabi ciisa waa ka waran kuna soo degida nabi ciisa iyada laakiin xilligaas ku maaray oo maxay ah in dadka allah ku kufriyey jizye inaan laga qaadi karaynin doofaarkuu dili oo cid kastoo alla beenisay buu layn waxa jizye la yidhaahdayo xoolo laga qaadayana ma jiro nebiyullaahi ciisa calayhi salaam waxaa u soo hadhaya markaa uu badbaadinayaa dadkii mu'miniinta ah ahluliimaanka ahaa ee uu ninkii la dhihi jira dajaal u rafaadiyey ayuu markaa soo qaadaya oo hogaaminayaa nebiyullaahi ciisa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam meeshaasi waxaa ku dhammaanaya ninkii la dhihi jiray dajaal iyo sheekadiisii nebi ciisaa khatimi doona halkaasaa marka sharkiisa lagaga raaxaysan doonaa asagiiyo wixii la socday laakiin wakhti buu dhulka fasaadin doonaa shar la sugayooo soo socdana midka ugu daran waa ilaahay tabaaraka wa tacaala nama gaadhsiiyo hadduu ilaahay qadaray inuuna gaadhsiinaya ilaahay tabaaraka wa tacala hayna sugo aayadda saddexaad ama calaamada saddexaad oo calaamaadka waaweyn ee qiyaamada ka mida waxa weeye nusuulu ciisa nebi ciise soo degiddiisa wa nebi ciise inuu aakhiru zamaanka imaan doono qur-aankaa tilmaamay waana mas'alo nebi ciise iyo qisadiisa iyo ma nool yahay iyo miyaa la dilay iyo lama dilin waa mas'alo ah qur-aanka iyo sunnadu meel cad ay ka abbaareen shakina uusan ku jirin yahuudi waxay sheegatay inay ciise dileen allah tabaaraka wa tacaala waase beeniyey ma aysan dilin walaakin shubbiha lahum bu alleh tabaaraka wa tacaala mid kale ayaa loogu ekaysiiyey oo sawirkiisii la siiyey way dileen laakiin nebi ciise mayna dilin bal rafacahu allahu ilayh allah baa kor u qaaday nebi ciiseoo kor u sii qaaday
samadan ugu sokaysa samaawaadka ayuu ku nool yahay nebi ciise isagoo nool ma dhimanin lamana dilin nabigeennuna sal lla alay waslam leylat lisra walmicraaj habeenkii kor loo sii qaaday isaga iyo nebiyullaahi yaxya labadoodaba wuxuu ku sii maray rasuulku sal alla alay wasalam samaawaadkuu kusii maray samaaaduu kusii maray oo uu sii arkay rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayh nebiyullaahi ciisa marka soo degiddiisa iyo imaanshihiisa waxaa isku waafaqsan shareecada islaamka iyo qur-aankuna waa taqriiriyey sunnada nebiguna waa caddaysay salawaatu rabbi wasalaamu calayh maalan qur-aanka rabbi wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala walamaa duriba bnu maryama maalan ida qawmuka minhu yasiduun ilaa alla ka yidhahda tabaraka wa tacala wainahu lacilmun lisaacati falaa tamtarunna biha ciise waa calaamad ku tusaya calaamaadka saacadda ee ha ka shakiyin lacilmin lisaaca culimmada tafsiirka in badan waxay ku fasirayaan soo degiddiisa iyo aakhiru zamaanka imaanshihiisu ciise uu imaanayo waa calaamad iyo astaan qiyaamadii inay dhowdahay ku tusayo waay sidaasay ku fasirayaan qaar badan oo ka mid ah waxaa kaley ku fasiraan aayadda allah tabaaraka wa tacala uu yidhi wain min ahli lkitaabi ila layu'minanna bihi qabla mowtihi wa yowma alqiyaamati yakunu calayhim shahiida ma jiro cid ahlulkitaabka ka mid a ilaa hadday jirto nebi ciise way rumayn doonaa intuusan dhimanin maalinta qiyaamadana markhaati buu ku noqon doonaa aayaddaana waxay ku fasiraan culimmadu markuu soo dego oo dib ka yimaado ahlulkitaabku way rumayn doonaan markhaati buuna ku noqon doonaa tafsiirka ay siiyaane waxa weeye inuu dib ka soo noqon doono nebi ciise la soo dejin doono axaadiista nebiga sal lla lay waslam fi sixaaxi wasunan ee mutawaatirka ana macnahaasay tilmaantay oo nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam waxaan ku dhaartay allaha naftaydu gacantiisa ku jirtee layushikanna an yanzila fiikum ibnu maryam waxaa dhow buu nebigu uri sal lla lay waslam ina maryam inuu dhexdiinna ku soo dego xakaman cadlan asagoo xaakim garsoora ah oo caadil ah fayaksiru saliiba macatabkuu jebin doonaa macatabkan la leeyahay waa nebi ciise oo la daldalay iyo dilkiisii uu astaan u yahay macatabkuu ka bilaabi doonaa markaasuu jejebin doonaayoo been weeya dhihi doonaa wax ka jira ma leh wayaqtulu lkhinsiira doofaarkana wuu dili doonaa wayadacu alxarba ha ama wayadacu yacni waxa weye jizyadana wuu ridi doonaa xooluhuna way badan doonaan ilaa cid aqbashaban la waayo xataa takuuna asajdatu alwaaxidatu khayrun min addunya wamaa fiiha ilaa hal sujuud ah oo ruuxu uu sujuudaayey ay agtiisa kala khayr badnaato adduunyada iyo wixii dhexdeeda yaalloo dhan yacni wax weeyaan nebi ciise calayhi salaam ayaa soo degi doona axaadiista inuu soo degi doonana waa mutawaatir iyaduna axaadiis aan shaki ku jirin oo xaqiiqo ah weeyaan sida ay tilmaamayaan alimaam ibnu jariir itabari iyo alxaafid ibnu kaiir sadiiq xasan khan abu xayaan iyo hayrkoodba waxay leeyihiin axaadiid nuzuulu ciisa waa axaadiid mutawaatir awe markuu soo dega nebi ciise calayhi salaam oo uu dhulka u yimaado shareecada uu dadka ku kala saaraya iyo dastuurka iyo nidaamka uu ku xukumayo waa shareecadii nebi moxamed sal lla alay waslam maxaa yeele kitaabkii isaga la siiyey ee injiil ahaa kitaabkii injiil ahaa waa la nasakhay waxaa lagu bedelay kitaabka qur-aanka kitaabka qur-aanka kitaab ka dambeeyana ma jiro nebi ciise markuu dib ka yimaado kitaabka uu dadka ku kala xukumayo intuu dhulka joogo waa qur-aanka ee ma aha injiil ma aha injiil ma aha kitaabka qur-aanka buu dadka ku kala saari doonaa oo dastuur iyo nidaam uga dhigi doonaa sida nebiga xadiistiisa ku sugan sal lla alay wasalam muxuu ahaayey arrimahaasuu marka qaban doonaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala dhulka wuxuu joogi doonaa muddo toddoba sanuu isaguna dhulka joogi doonaa markii uu yimaado toddoba sanuu dhulka joogi doonaa muddadaa uu dhulka joogo muslimiinta hogaaminayo muslimiintu aad bay u midaysan yihiin waa dad isjecel dhibkii masiixudajaal gaalka ahaa dhibkuu muddadii uu noolaa uu u geystay ayay ka soo kabanayaan dad isjecel oo walaalo ah oo isu qalbifayow oo isku duuban oo isku qadiyad ah oo isku hoggaan ah maalinkaasi mu'miniinta nebi ciise nebi ciise u wado kuwaa iyagaa wey markii muddo uu dhulka joogo muddadii allah ugu talagalay wixii ilaahay ku kufriyeyna uu la dagaalamo nebi ciise calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam oo meesha ka saaro mu'miniinta iyo dadkii ahludiinka iyo muwaxidiintana u xoojiyo ayaa markaa waxaa imaanaya dabayl aad u khafiif ah dabayl khafiif ah buu alla soo dirayaa dabayshaa khafiifkaa waxay ka imaanaysaa dhanka shaam suuriya iyo urdun iyo filistiin iyo dhulka xaggaasay ka imaan doontaa dabayshaasi markay timaaddo nebi ciise iyo mu'miniintii la socday bay si fudud nafta uga qaadi doontaa markii nebi ciise iyo intii la socotay nafta laga qaado dabayshaa fududi ay nafta ka qaaddo dhulka waxaa isugu soo hadhi doona dad aan ilaahay rumaysnayn oo sida dameerahoo kaleeto isu fuulahay dhulka korkiisana markaa laga heli maayo cid allah allah tidhaada laga heli maayo laa ilaaha ila allah wax leh xataa dhulka korkiisa laga heli maayo dadka ay qiyaamadu ku duldhici doontana waa kuwaas mu'miniinta ayagoo nool qiyaamadu ku duldhici mayso gebagabaynta adduunka la gebagabaynayo ee buuraha iyo dhulka iyo waxaan laysku garaacayo ayaga ku imaan mayso intaynan imaanin wax yar ka hor baa mu'miniinta inta ugu dambaysa ka tegayaan adduunka oo nebi ciise salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uu hogaaminayo intaa wixii ka soo haray dhulka gaala ku nool gaaladaasi ku nool dhulka korkiisa ayay qiyaamadu ku duldhacaysaa taasuu nebigu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh taana waa calaamad kale oo nebiyullaahi ciisa imaanshihiisa ayaduna waa mas'alo qaatica mutawaatira ahlusunna waljamaca iskuma khilaafsana laakiin niman la yidhahdo khawaarij iyo niman la yidhahdo muctasilo iyo firqooyin lunsan iyo dad caqlaaniyiin ah oo maskaxdooda wixii ay ka helaan diin ka dhigta kuwaasaa inkiray nebi ciise soo degiddiisa ma jirtay waa khuraafaad bay leeyihi haa nebi ciise muddo intaa la-eg seebuu u noolaan karaa hadduu tegay seebuu ku soo noqon karaa caqligaa diidaya haa caqligaaga hadduu diidayo mid kalaa ogol aa ma kaagaa saxsan mise midka ogolba ayaa saxsan caqli sidiisaba ma aha marjic wax laga qaato ma aha caqlaaniyada bal waxaaba jirtaba soomaali diidan baa jirta bal waxaa jira wadaaddo waxaa jira ka doodsan imaanshaha nebi ciise soo degiddiisa ayadoo qur-aankuna tilmaamay axaadiista nebiguna ee mutawaatirkana ay tilmaameen marka wax la inkiri kara ma aha waa xaqaa'iq rabbi ka warramay tabaaraka wa tacaala imaanshahoodana la sugayo weeye calaamadda afraad oo ka mid a calaamaadka waaweynee soo socda waxa weeye duhuuru yaajuuja wamaajuuj yaajuuj iyo wamaajuuj baa iyaguna soo bixi doona yaajuuj iyo wamaajuuj maxay ahay iyaguna maxay yihiin waa midda soomaalidu qaar ka mida yaajuuj iyo wamaajuuj ma karaane yuug iyo wamaayuug bay dhahaan yuug iyo wamaayuug yaajuuj iyo wamaajuuj qur-aanka sheegay laba meelood buu qur-aanka alla ku sheegay tabaaraka wa tacaala laba aayadood baa qur-aanka lagu tilmaamay aayadi waxa weeyaan rabbi tabaaraka wa tacaala midda uu leeyahay xataa idaa futixat ya'juuju wama'juuju wahum min kulli xadabin yansiluun markii la furo yaajuuj iyo wamaajuuj oo meel kastoo sarraysa ay ka soo daataan adduunka ku soo fakadaan aayadi waa taa aayadda labaadna waa aayadda fii suurati alkahfi alla tabaaraka wa tacaala kaga warramay markii laga sheekaynayey ninkii la dhihi jiray dulqarnayn qisadiisii oo adduunka maray haa oo maqrib aaday oo waxyaalo badan soo arkay oo mashriq aaday bariga markuu aaday qur-aanku markuu ka warramaya aadiddii uu bari aaday ayaa waxaa lagu daray uma atbaca sababan sabab buu raacay sababtaasi waxaa laga wadaa wixii uu isticmaalay ee uu bari ku aaday muxuu ahaa galbeed markuu aadaya muxuu raacay sabab baa laga cabiray ma diyaarad buu raacay ma baabuur buu raacay muxuu ahaay ma wuxuu raacay qabr sanaaci buu raacay sabab baa laga cabiray waxbuu raacay oo uu ku gaadhay waay xata ida balaga bayna asadayni wajada min duunihimaa qawman laa yakaaduuna yafqahuuna qawla xata idaa balaga bayna asadayn laba teed ama laba xidhmo markuu gaadhay oo dhismo la dhisay oo wax lagu xidhay ah dhexdooda markuu joogo ayuu halkaa wuxuu kula kulmay dulqarnayn dad aan waxba fahmaynin qowman laa yakaaduuna yafqahuuna qawlan hadalba ma fahmaanba ma waxaa laga wadaa luqadiisii bayna garanayninoo isma afgaranayaan ma wax kalaa laga wadaa allahu aclam dad ayna isgaranayninoo afkiiba fahmi waayey buu meesha ugu tegey qoladii meesha ugu tegay dulqarnayn hal arrin bay u sheegteen dulqarnaynow hal arrin wax nagala qabo waxay yidhahdeen yaada alqarnayn ina ya'juuja wama'juuja mufsiduuna fi lardi yaajuuji wamaajuuj dhulkay fasaadiyeen dhib bay nagu hayaan fahal najcalu laka kharjan calaa an tajcala baynana wa baynahum saddaa kharash maan ku siinno oon xoolo ku siinno ood annaga iyo nimankan meesha ay naga noo soo marahayaan na kala xidhid aniga xool qaado oo kharash naga qaado laakiin nimankan naga xidh waana fasaadiyeene way dhacaan way dilaan way boobaan way xadaan war nimankan naga xidh bay dheheen iyo xoolana naga qaado markaase abdulqarnayn wuxuu yidhi maa makkannii fiihi rabbii khayrun war xoola idinkama rabee alla wuxuu aniga i makaniyo gacanta ii geliyey baa ka khayr badan waxaad haysaanoo ka badan xoola waa hayaaye waxaad igu kaalmaysaan raggii shaqada qaban lahaa raggii bay usoo diyaariyeen raggan wuxuu ku dhisay sida qur-aanku sheegayo nebiyullaahi waxaan dhihi lahaa dulqarnayn wuxuu ku dhisay saddi dheer oo adag oo korka uu ka shubo daamur uu ku shubay ayuu dhisayoo dadkii u soo dacwooday oo uu tegey iyo wamaaiyaajuuji wamaajuuj dhexdooda sadigaasuu ka dhisay qur-aanku intaasuu sheegay waxaa kaloo qur-aanku uu sheegay sadigaasi inuu muddo dhisnaan doono alla markuu doonona la jebin doono alla markuu doono inuu ka dhig doono dekan oo burburin doono ayaa ku sugan meesha qur-aanku marka qisada yaajuuji wamaajuuj waxbuu ka tilmaamay axaadiista nebigu maxay ku dartay axaadiista nebigu waxay ku dartay sal lla alay waslam yaajuuj iyo wamaajuuj horta aadam baa dhalay waa bini aadam innagoo kale ah xoolona ma aha ugaadhna ma aha dugaagna ma aha waa bini aadam oo aadam faraciisii bay ka joogaan sida nabiga ka sugan sal lla lay waslam xadiidka abu saciid alqudri fi saxiix albukhaari nabiga sal lla lay waslam waxaa ka sugan maalin maalmaha ka mida saxaabadiisa ayuu wuxuu ku yidhi maalinta qiyaamada markii la gaadho allah tabaaraka wa tacaala nebi aadam buu u yeedhi doonaa wuxuu dhihi doonaa aadamow carruurtaada intii naar loogu talagalay ka soo saar markaasuu wuxuu lehy rabbiyow imisa boqolkiiba intee baad naar ugu talagashoon soo saaraa wuxuu leeyahay rabbi tabaaraka wa tacaala min kulli alfin tiscumiatin wa tiscun wa tiscuun kunkiiba waxaad ka soo saartaa sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan oo naar loogu talagalay kunkiiba sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan yaa hadhay kunkiiba halbaa badbaadaya qisadaa markuu nabiga saxaabada u sheegay sal lla alay waslam aad bay isugu nexeen waa ooyeen culays badan bay dareemeen waxay rasuul ilaahayow koonkiiba hal baa jannada gelaya oo halkaas yuu noqon doonaa hal maaha boqolkiiba hal maaha kunkiiba hal markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lla alay slam abshiruu faina minkum rajulan wa min ya'juuja wama'juuja alfun buu nebi yuri sl lla alay waslam haa waxbaa isdhibina bishaaraysta khayr rajeeya maxaa yeelay kunkaasi kunka hal nin baa idinka ibni aadamka kale idinka imaanaya sagaal iyo sagaashanka kalena waxay ka imaanayaan yaajuuj iyo maajuuj bay ka imaanayaan meesha maxaan fahnay marka aadam carruurtiisa naarta tiraday ku lahayd iyo qaybtay ku lahayd ka soo saar la yidhi carruurtiisa waxaa ku jira yaajuuj iyo wamaajuuj marka aadam baa dhalay horta aadam baa dhalayoo meel shishe kama imaanine isku abtir iyo aabbaynu nahay isku abtir iyo aabbaynu nahay culimmada qaarkood waxay sheegaan nebi nuux wiilashii uu dhalay ee laga farcamay markii duufaanku dhacay oo la halaagay nebi nuux dadkii beeniyey oo dad yaroo carruurtiisa ay soo hadheen bini aadamku mar labaad wuxuu ka farcamay nebi nuux calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam yaajuuji wamaajuuj waxay taran ka yihiinoo ka farcameen baa la leeyahay yacni ninka la yidhaahdo yaafith ibnu nuux wiilka yaafith la yidhahdo nebi nuux dhalay carruurtiisii iyo tarankiisii weeyaan bay tilmaamayaan macnaha nimanka iyaga ah nebigu tilmaamuhu ka bixiyey sal lla alay slam waxa weeye waa dad wejiyo waaweyn wejigoodu ballaadhan yahay indhahooduna yaryar yihiin wejiyadooduna ay meeshan diisan tahay oo ay riixan tahay waxaad mooddaa sidii muxuu ahaayey muxuu ahaayey sidii gaashaan la garaacay oo kaleeto ayay wejiyadoodu u yaallaan ibni aadan marka sidaa u ego suurada ale way soo baxayaan marka wakhtigooday imaan doonaan waxaa nebiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh xilli walba xilli walba ilaa maalinkaasi uu dulqarnayn dhisay sadiga ilaa maalinkaa maanta ah xilli walba inay ka shaqeeyaan sidii ay u duleelin lahaayeen sadiga leanna qur-aanku wuxuu sheegay duleelinta sadiganu inaysan kari karin intay fuulaan inay korkiisa ka soo degaan oo ka soo dhacaanna inaysan kari karin nebigu wuxu yidhi sal ly slam marka subax walba waxay ku kan lahaan sadiga inay qodaan oo duleeliyaan oo ka dhex dusaan subaxdii markay usoo kan lahaan maalintii o dhan say u qodahayaan u qodayaan u qodayaan wax yar markuu u laaban yahay laakiin gabalku ku dhaco bay ka hoyanayaan waxay leen warna keena barri baan israacin doonaa intale markay ka soo noqdaan oy berri ku soo noqdaan godkii shalay oo dhan ay duleelinahayeen sidiisiibuu ku soo noqday subaxdii bay haddana qodid ku bilaabahayaan meelihii markay joogaan bay ka hoyanayaan haddana subaxdii dambe sidiisiibuu ku soo noqday tabtaasay ku jiraan marka shaqadaas maxay rabaan inay adduunka ku soo fakadaan ilaahayna ma qorin wa qadarin waqti baa loogu talagalay markii la gaadho xilligii rabbi ku talagalay inay adduunka ku soo fakadaan ayaa waxay samaynayaan war niman yahuudaalaye waxa inoo laaban baaba iska yare caawa aan israacinno way ku wadayaan markaasay duleelinayaan adduunkay ku soo fakan doonaan nabigaas sheegay xadiista marka laisu geeyo sugan duruqdeeda la ururiyo sugan buu nebigu ku tilmaamay sal lla lay wasalam nimankaasi marka markay soo fakadaan oo soo baxaan wax alla waxay cagta mariyaan oo noolo ah oo biyo ah oo baad ah waxay reebayaan ma jiro badda dabaryo la yidhaahdo intay soo maraan raacooda hore yacni fawjka hore horinta hore horinta horaa badda dhanba muxuu ahaay afka marinaysa eber horinta labaad markay soo marto meeshan qoyaan yar iyo waxbay ku soo marayaan markaasina war meeshan ma biyaha ku jiri jiray bay leeyihi meeshani meel biyo ku jiri jireen bay u muuqataay qoladii hore iyaga ka horraysay baa dhammaysatay oo ka leeftay khalqi marka aan caadi ahayn bini aadam iska celin karoo hor istaagi karana ma jiro wax alla waxay maraanna waa marayaan allah tabaaraka wa tacaala markuu soo daayo waa xilli marka lagu talageshan yahay in adduunka la kharibo oo laga takhalluso wa xadiidka nawaas ibnu samcaan ayaa nebigu wuxuu lehy sal lla lay waslam idaa awxa allahu ilaa ciisa ha markii ay soo baxaan oo dhulka wada maraan oo ay wax walba qarbudaan oo bini aadamkaay arkaan cunaan oo badaha leefaan oo waxba ayna hambaynin nebi ciise iyo mu'miniintii marka dhulka korkiisay joogaan allah wuxuu u waxyoonayaa nebi ciise oo uu ku leeyahay qad akhrajtu cibaadan lii laa yudaanii liaxadin biqitaalihim aw laa yadaanii liaxadin biqitaalihim ciisow waxaan soo saaray addoommo aan anugu leeyaho addoommadayda ka mid ah wax iska celin karoo hor istaagi karana ma jiro faxarris cibaadii ila duur addoommadayda mu'miniinta yaree kula socda buuraha korkooda kula carar baa la dhahayaa nebi ciise iyo mu'miniintii la socday buuraha korkooday ku cararayaan meelo waxay gelayaan qawye ah oo ayna u geli karin meelahaasay ku gabbanayaan dhulkii way wada marhayaan kadibna allaha tabaaraka wa tacaala markay dhulka wada maraan oo meel taaga iyo meel god ah iyo bad iyo kulli wada maraan ayaa markaasi waxaa dhacaysa waxay dhahayaan wax alla wixii dhulka korkiisa joogay waynu ka adkaanay dhulkii innagaa haysana waa inaan hadda cirka ku dullo waayo dhulkii wax iska keen celiya ma jiro waanan qabsannay wax dhaqaaqi kara ma leh sidaas daraaddeed kor baa laynaga jiraaye dullaankeenna hadda waa inaan kor ku jeedinno samada iyo wixii joogiy wixii ilaah sheeganahayaa meesha aan ka soo takhallusno haye duullaan baa la qaadahayaa fallaadhihii iyo hubkay wateen iyo wixii bay kor u ganahayaan waxay leeyihiin malaa'i wixii kor jiray baan la dagaalamaynaa ilaahay waa imtixaanahayaaye hubkii ay tuureen iyo fallaadhihii iyo warmihii iyo waxay tuureen ayagoo dhiig lebay dib ugu soo noqonayaan markaase waxay leeyihiin wa kaasoo wixii kor jirayna ka takhallusnay khalaas kor iyo hoosba innagaa haysanna waa ismahadiyeen markaa allah tabaaraka wa tacaala marka meel fogba loo raadin maaye ayagoo kibirsan oo dhulka haysta oo isla weyn oo cid iyo dhulba annaga haysanna meesha la taagan ayaa rabbi wuxuu ku soo saarayaa dixiri dixiri waaweynoo la eg bahalka la yidhahdo sangaallaha sangaallaha waxaa laga maydaan garana sangaallaha waa waa bahal geela sanka ka gala oo ama xoolaha sanka ka gala oo birrif markuu yidhahda ka soo dhaca waay bahal intaa la eg oo dixiri oho kuskuusan ayuu ilaahay ku sallidaya marka wuxuu ka gelayaa dhuunta halkaa luqunta ah luquntuu ka gelayaa markuu luqunta ka galo kulligood way wada daadanayaan nimankii dhulka soo qabsaday samadana inay soo qabsadeenoo ka soreeyeen haystay dixiri baa eber ka dhigahay war dixiriga iska celiya ma iska celin karaan bini aadanka dacfigiisa iyo tabardarradiisa dixirigaasaa daadinahay markay baaba'aanoo dhulka kulli eber baxaan bakhtigoodii iyo urkoodii iyo qashinkoodii baa dhulka korkiisa buuxinaya markaasaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu samada ka keenayaa roob muddo si isdaba jooga u di'i doona roobkaa waxaa ka dhalan doona daadad dhulka dhan camimi doona daadkaasi wuxuu qaadi doonaa qashinkoodii iyo bakhtigoodiioo buu qaadi doonaa markaasuu wuxuu ku dari doonaa badaha dhulkiibaa nadiif noqonaya nebi ciise iyo mu'miniintii oo buuraha korkooda saaran oo meeshaasi yacni waxaway ku jira ayaa marka waxaa la dhahayaa soo dega adduunkiibay dib ugu soo noqonayaan dhulkiibay ku soo noqonayaan asagoo dhulkii la nadiifiyey oo wax saxara uusan saarnayn ayay marka dib u soo degayaan yaajuuji wamaajuujna taariikhdoodu halkaasay ku dhammaan doontaa ayaguna wax badan bay baabi'in doonaan ayagana marka ugu dambaysa dixirigaasaa ka takhallusi doona saan horey usoo sheegnay nebi ciise iyo mu'miniinta la socdana ayagana aakhirka marka ugu dambaysa waxaa rabbi tabaaraka wa tacaala usoo diri doonaa dabaysha khafiifka ah oo nafta ka qaadi doonta ayagaana ugu dambeeya dad mu'miniinoo dhulka korkiisa jooga oo yacni waxa way ugu yacni baaqi ku ah ayagaasaa ugu dambayn doona insha allahu tacaala kadibna qiyaamadii ayaa dhicitaankeedii soo dhowaanaya waxaa ugu dambeeya waa gabagabaynayna insha allahu tacala calaamaadka waaweynee soo socda waxaa ka mida maalan dhul yacni dhulgooyo dhulgooyo saddex ah oo waaweyn oo adduunka ka dhici doona alaau khusuufaat khasfun bilmashriq wa khasfun bilmaqrib wa khasfun bijasiirati alcarab buu nabi uri sal lay slam yacni dhulgooyo dhulka oo laysla jarayo magaalooyin dhan iyo deegaamo dhan baa siday u joogaan ayay dhulka ka hoos marayaan mid bari buu ka dhici doonaa midna wuxuu ka dhici doonaa galbeedka midna wuxuu ka dhici doonaa jasiiradda carabta saddexdaa dhulgooyo oo aan la mid ahayn dhulgariiryada hadda jira ayaguna imaanshahoodu waa calaamaadka waaweyn ee qiyaamada ku tusay dhulgooyooyinkaas iyaguna fii saxiix muslim baa xadiidkiisu ku sugan yahay keyrkii wuuna imaan doonaa waxaa ka mid oo calaamaadkaa ka mida addukhaan qiiq isaguna dhulka qabsan doona waana midda rabbi tabaaraka wa tacaala ku sheegay fii suurati dukhaan faartaqib yowma ta'ti asamaa'u bidukhaanin mubiin yaksha annaasa hada cadaabun aliim dhulka iyo samadaba waxaa camimi doona qiiq qiiqaasi dadka mu'miniinta iyo muminiin dadka ahluliimaankaa sidii hargab oo kaluu u qabanayaa hargab oo kaluu ku noqonayaa laakiin dadka aan diinta lahayn een ahlu tawxiidka ahayn buu yaa ku rafaadi doona calaamaadka waaweyn buu nebigu ku daray sal lla alay slam xadidka cabdullahi bni cabbaas iyo hayrkii cabdullahi bni mascuud isagu wuxuu qabay qiiqani calaamadaha aayadda ka mid mehe wuu tegey oo wakhtigii nebiga ay qurayshi beenisoy diidday xilligaasaa abaaro lagu imtixaanay samadii iyo dhulka dhexdooda qiiq baa isqabsaday qiiqani marka kaasaa laga wadaa fartaqib yowma ta'ti asamaa'u bidukhaanin mubiin cabdullahi bni mascuud baa qabay laakiin cabdullahi bni cabbaas iyo kayrkii siday qabaan ma ahee qiyaamadu markay soo dhowdahay qiiq samada iyo dhulkaba qabsan doona oo dabooli doona oo isaguna soo socda we waxaa ugu dambeeya oon kaga baxaya calaamaadka qiyaamada ee waaweyn waxaa ka mid aan dhihi lahaa laba laba muxuu ahay laba inoogu dambeeya ta koowaadi waxa weeyaan tuluucu shamsi min maqribiha qoraxda oo ka soo baxda dhankay u dhacdo yacni waxaa nidaamkii adduunku ku socday baa kharrimaya markaa nidaamkii baa kharrimaya dayixii qoraxdii sistamkii iyo nidaamkii nolosha looga bartay qorax bari ka timaadda oo galbeed u dhacda oo wakhti maqnaata wakhtina soo baxda sistamkaasaa adduunku ku kala socday wixii oo dhan baa la dabarogayaa marka qoraxdu waxay ka imaan doontaa meeshay hadda u dhacayso sidaa gabalku inoogu dhacay oon u sugaynaa inay qoraxdii xagga ka timaaddo ay ka imaan jirtay unbaa adduunkii waxaa lagu waabariisanayaa qoraxdii oo dhankii ay u dhacday oo ka soo baxday cajaa'ib calaamada ugu weyn iyo calaamaadka ugu waaweynee soo socdataa iyadaa wey waxayna culimmada tafsiirku ku fasiraan aayadda qur'aankaa yowma ya'tii bacdu aayaati rabbika laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qablu aw kasabat fii iimaaniha khayraa aayaddaas markay timaaddo ruuxii horay aan iimaan u lahayn waan rumaynaya aan laga aqbalayn horay khayr ciddaan u samaynin oon iimaan ku samaynin haddaan rumaynaya khayr baan la imaanaya aan laga aqbalaynin aayaddaa iyo calaamadaasi waa qoraxda soo bixitaankeeda sidaasay mufasiriintu ku fasirayaan nebigana sal lla lay waslam xadiis saxiixa ka sugan min xadiid abi hurayra iyo hayrkii bukhari muslim baa soo saaray saacaddu ma qumayso ma imaanayso ilaa qoraxdu ay ka soo baxdo dhankay u dhacdo markay soo baxdo oy dadkii arkaan qoraxdii oo xagga ka soo baxday aamanuu ajmacuun dhammaantood way wada rumaynayaan laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah kulli waa la israacayaa diintii muxuu ahaay in diinta la wada galaa la isku dahaya oo la rumeeyo markaasaa nebigu wuxu sal ly slm fadaaka xiina laa yanfacu nafsan iimaanuha xilligaasi waa xilli aynan naf anfacaynin haddaan rumaynayaa naftii horay mu'minad u ahayd sax iimaankeediiyo waxay ku samaysahay waa soconaya laakiin gaal baan ahaaye haddaan rumaynayaa qoraxdii baa xagga ka soo baxday wixii la sheegayay baa runa mu'min baan ah kactag baa laleeyahy laga yeeli maayo warkaa socon maayo xadiiskaasina waa xadiis nabigeenna ka sugan salawatu rabbi wasalaamu calayh markay qoraxdu ka soo baxdo dhankay u dhacdo xilligaa isaga ah towbaddu waa xidhanta towbadi waa xidhanta markaas ruux walba meeshay markaa u joogto bay xaaladiisu ku xarkagaysaa kuna ingegaysaa isbeddel ma jiro kii gaal ahaayoo gaal baad tahay kii mu'min ahaayoo mu'min baad tahay kii faajir ahaayoo tawba ma jirto kii saalix ahaayoo saalix baad tahay xaaladdu waa xidhan tahay marka isbeddel ma leh towbadda iriddeedii qoraxda hadday soo baxdayba waa xidhantay sida nebiga xadiiskiisa ku sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa ka mid ah oo ugu dambeeya insha allahu tacaala calaamaadka waaweynee aan muxuu ahaayey soo diyaarinay daabadda daabadda oo iyadana qur-aanku tilmaamay waida waqaca alqawlu calayhim akhrajna lahum daabatan min alardi tukallimuhum ana annaasa kanuu biaayaatina laa yuuqinuun yacni markuu hadalka rabbi iyo xugunkiisii korkooda ku dhaco waxaan u soo saaraynaa korkooda daabad baan ku soo saaraynaa daabaddaasi dhulkay ka soo baxaysaa dadkayna la hadlaysaa waxayna leedahay dadkii ilaahay aayaadkiisii waa beeniyeen axaadiista nebigu waxay ku dartay daabaddu markay soo baxdo dadkay calaamaynaysaa daabaddu maxay tahay waxay tahay allahu aclam ma faras baa ma baqal baa ma neef geelaa ma xayawaan kalaa say u eg tahay allahu aclam daabad halkaa loo dhaafi maayo wixii intaa ka badan wax ku dardarayoo suuradeeda wax ka sheeg sheegay waa riwaayaad israa'iiliyah oo aan sugnayn waay inta aan annaga hayno waxa weeyaan waa intaa waay wax ka siyaasan oo la haya ma jiro daabaddaasi markay soo baxdo waa xilli camalkii dhammaadayoo isbeddel uusan jirin taqriibanna waxay culimmada qaarkood tilmaamayaan waa xilligay qoraxdu ka soo baxdo dhankay u dhacdo ilaan markaa isbeddel ma jira moogta dadkii marka way isku dhex jiraane waa in la kala calaameeyo markaasay imaanaysaa ruuxii muuminka ahaana waxay ku qoraysaa mu'min kii gaalka ahaana wejiga waxay kaga astaamaynaysaa gaal kii munaafiq ahaana munaafiq waa la joogaa hadogo adduunka korkiisaa la joogaa weli waa la sheekaysanaya maqaayadaha la ysugu imaanahayaa ilaa hadda waynu asturannahay hadda xaalkeenna waa asturan yahay mise hebelkii fulaan ahaayee la yaqaana waaba ka waaba munaafiq waa ku qoranta weliila hebel gaal inoo dhuumana hayuu ahaa waa ka isagana waa ku qoranta meelihii baa laysugu imaanoo dadkii waatano noloshii weli waa dhisanta marka ayaduna way imaan doontaa astaamahaasay dadka kala siin doontaa daabat lardi oo calaamaadkaasay bixin doonta axaadiista nebiga sal alay slam baa iyaduna ku sugan tahay ee muxuu ahaayey marka ugu dambeeyo oo adduunka la gebagabeeyana waxaa soo bixi doonta oo ka soo bixi doonta yeman dab baa ka kici doona dabkaasi dadka ayuu soo kaxayn doonaa naarun taxshuru nnaas dadka ayay dabada ka soo geli doontaa habeenkii meeshay baryaan gadaashooday baryaysaa waagu markuu u baryana way raranahayaanoo way soo kaxaynaysaa oo xaggay u wadaa dadka dabkaa iyo naartaasi dadka waxay u sii wadaa ardulmaxshar meeshii dadka lagu soo saari lahaa waa xaggee waa ardu shaam ha soomaayaa maqal in dadka laysu keeni doono maalinta qiyaamada xaggee laysugu keeni doonaa waxaa laysugu keeni doonaa shaam baa laysugu keeni doonaa ardulmaxshar halkaa waa meeshaa dadku inay tagaan oo isugu tagaan yaa ka shaqayn doona dabkaasaa ka shaqayn doona dadkay soo kaxayn dila dadkii dabka waa ka baqayaan waa ka cararayaan way soo daba socon way soo daba socon iyagiina waa kasii qaxayaan xagga aadi maayaan xaggana aadi maayaan way ka soo celin way soo celin say u soo wado meeshkii loogu talagalay bay soo istaajin doontaa naartaa soo bixitaankeedu iyadana calaamaadka waaweyn ee qiyaamada ayay culimmadu ku daraan warka gebagabadiisu waxa weeye calaamaadkii yaryaraa intoodii badnaa waa soo baxeen calaamaadkii waa weynaana inay bilowdaanoo ka ugu horreeya soo baxo unbay ku xidhan tahay ka ugu horreeya markuu soo baxana inta kale waxay u soo bixi doonaan si xidhiidh ah oo isdaba yaal ah oo haba yaraatee aan wakhti u dhaxaynin bay u dhici doonaan warka murtidiisuna waxa weeye adduunku gebagabo weeye adduunku waa gebagabo xataa wax kale iska dhaafee islaamka iyo muslimiinta iyo culimmada iyo dadka aqoonta u leh ilaahay waxyigiisa ka warhaya iska baddaa khubarada iyo culimmada reer galbeedka ee gaalada iyo bari intuba maanta waxay ka hadlayaan oo iyagu waxay ictimaadayaan daraasaad adduunka taariikhdiisay dib ugu noqonayaan dhowr boqoloo sano waxay daraasaynayaan cimilada adduunka isbeddelka ku dhacaya barafkiibaa dhalaalahaya qoraxdiibaa kululaatay wax badan baa isbedelay qaarkood waxay leeyihiin boqol sano meesha lagu gaadho addoonkusi adduunku sii dhisnaan maayo adduunka waxay leeyihiin qorax iyo kulayl iyo biyo iyo badbaaba qaybsan doonaba maaldhowey taqriir aan dhegaysanahayoo niman khubaraa ay diyaariyeen waa iska malaawaal ayagu qiyaasay wax ku dhisayaan waxay leeyihiin meelaha ugu horreeya baddu liqi doonto ingiriiskaa ka mida iyo london dadkii ingiriiska ka yimi sooma jooga dhulka badaha ka agdhow oo dhan waxayna tabriirkooda ku salaynayaan waxay leeyihiin dhulkii barafka ayaa dhalaalaya barafku markuu dhalaalo badihiibaa buuxsamaya badihii meelahoodiibay soo dhaafayaan magaalooyinkii waaweynaabay liqayaan adduunku waa gebagabay leeyihin qaar waxay ka warramayaan maraykanka waxaa ka kici doona vulkaano ama burkaan aad u weyn oo maraykanka wada liqi doonta waxaa dhici karaysa inay iyada lafteedu tahay waa iska uun qiyaaso qiyaaso way ay isu keenayaan laakiin taqriiban ra'yigu wuxuu u dhow yahay waxyiga iyo nusuustu say sheegeen adduun sii dhammaanaya oo gebagaba ah baan aakhirkiisa joognaa murtidu marka waxa weeye warniyo wax dhammaaday xeedho raashiinkii laga dhammaystay murugsigeeda iyo luflufkeeda ha ku mashquulsanaanine meeshii loo socday baa dhow eh isdiyaariyoo tabaabushayso ilaahayna hayna waafajiyo هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم